Deegaanka Farjabis oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Matabane ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka jira xaalad nolol xumo oo soo wajahaysa dadka deegaankaasi. Waxyaabaha ay dadka deegaanka codsadaan ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan, goobo caafimaad iyo xarumo waxbarasho. Gudoomiyaha degmada Farjabis Khaliif Cabdi Guuriye iyo mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyay xaaladaha ka jira deegaanka.
Magaalada Farjabis waxay ku taallaa Matabane iyo Beledweyne kala dhextaalkooday ku taallaa laba boqol iyo konton qof baa ku nool wax ceelbiyoodya male wax goobo caafimaadya male wax iskuul la yidhaa male dugsiyey leedahay bes waxaana la dhisay labada kun iyo afartii iyo ilaa hadda aan degannahay wax hay-adama nooma yimaadiin ilaa labada kun iyo afartii dugsiyaa ku yaallo ilaa canugii ka qalinjabsho waxaan u dhigna magaalada meeshaan farjalbisaa la yidhaa waxay kala bartaa degmada beledweyne iyo degma matabaan waxay dhisan tahay ilaa laba kun iyo afartii hadda tahay laba kun labaatan iyo afartii ilaa antaas way deganeed way joogtay dad badanaase degan ilaa laba boqol iyo konton qoys meeshaan wax waxbarashaa waxay ka leedahay dugsi qur-aan waxaa dowlahuudi celbiyooda male waxaa dowlakuu diidin rug caafimaada male waxaa dowlakuu diidin iskuula male intaasoo ma hayso weli waxaa noogu dhow loo qaado beledweyne iyo duulo kaloo la dhaho beergadiid deegaanka farjabis waxaa ku nool dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo wajahaya xaalad dhanka nolosha iyo caafimaadka ah